saan wada ogsoonnahay sanadii tagtay labada kun labaatan iyo saddexda waxaa soomaaliya khaasatan deegaanada jubbaland ka dhacay oo meelaha ugu daran ahayd fatahaad elnino oo ay barakiciyeen dad kor u dhaafaya hal milyan nus milyuun ka mid ahna maaragtay ku barakaceen isla mar ahaantaana badi ay maanta ku sugan yihiin meelihii marka hore ay ku soo barakaceen ayadoo dadkaas lala tacaalayey bilooyinkii lasoo dhaafay noloshooda sidai ay maaragtay ay deegaanadooda ay ugu noqon lahaayeen ama ay u noolaan lahaayeen meelahaas caawimaad kala duwan oo dhinaca dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka imaanayeen ayaa haddana waxaa la saadaalinayaa roobabka guuga ee hadda noo cortay inay sidoo kale ayagana wataan fatahaado iyo daadad webigana uu buux dhaafi karo uuna geysan karo midii ka dhacday maaragtay deertayna soo dhaafnay sidaas daraaddeed war-saxaafadeed ku saabsan halista roobabka guga ee jubbaland wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland kadib ayadoo gudanaysa waajibaadkeeda dowladnimo waxay soo saaraysaa war-saxaafadeed ku aadan halista roobabka guga oo ka curtay deegaanada jubbaland bishan abril saadaasha ayaa sheegaysa boqol ilaa boqol iyo konton milimitir inuu ka da'ayo roobka labada isbuuc ee ugu horreysa bisha abril agagaarka degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose iyo qaybo ka mid ah gobolka godo webiga jubba ayaa kor u kacay ilaa iyo dhammaadkii bishii maarso roobabkan ayaa geysan kara fatahaad iyo daadad saamayn kara badi shacabka degan deegaanada dowladda jubbaland haddaba ayadoo wasaaradda xiganayso wararka saadaasha hawada waxay soo jeedinaysaa digniinahan soo socda lambar kow waxaa looga digayaa dhammaan maamullada degmooyinka ama la farayaa maamullada degmooyinka jubbaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan khaasaddan deegaanadii ay aadka u saamaysay fatahaddii dayrta elnino ee dabayaaqadii sannadii tagtay ee labada kun labaatan iyo saddexda inay u diyaar garoobaan sidii looga hortegi lahaa waxyaalo hor leh oo ay geysan karta roobabka guga oo la imaan doona daadad nambar laba dhammaan bulshada deggan deegaanada webiga jiimkiisa dooxaha togaga meelaha biyo friisinka waxay wasaaraddu faraysaa in ay isaga inay isaga sii qaxaan inta uu socdo xilli roobeedka una qaxaan meelaha ugu dhow oo ay ku badbaadi karaan noloshooda iyo hantidoodaba lambar saddex maamullada degmooyinka waa in ay diyaariyaan meelihii loogu talagalay in la dejiyo dadka laga yaabo in ay soo barakacaan afar waa in ay waa in la sameeyaa ka hortag lagu xirayo ama lagaga hortegayo fatahaadda webiyada biyaha ka imaanaya iyo dooxooyinka iyadoo la adeegsanayo jawaano ciid lagu shubo dhagxaan iyo farsamo kasta oo lagu joojin karo biyaha ayagee shan waa in laga dheeraadaa cabbitaanka biyaha qulqulaya oo fatahaadda wata kuwaasoo laga yaabo in ay geystaan xanuunnada keena biyaha oo uu shubanbiyoodka ka midka yahay fadlan iska karkariya cabbitaanka biyahaas ka hor intiina cabbin biyahaas ka hor iska karkariya lambar lix in la iska adkeeyo boosoneerooyinka musqulaha kuwaasoo keeni kara cudurro hadday ku darmadaan biyaha la cabbayo lambar toddobo dadku waa in ay u hoggaansamaan digniinaha ka soo baxaya ama ka imaanaya laamaha dowladda oo ay ugu horreyso wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka jubbaland waxaan ooga digaynaa ganacsatada ka ganacsada deegaanada jubbaland in ay kor u qaadaan qiimaha cunnada oo badanaaba dhacda xilliyada roobabka oo jidxiranka dhaco fadlan ganacsatadu waa in ay horay u geeyaan raashin ku filan deegaanada looga cabsanayo jidxiranka muddada lagu jiro xilli roobeedkan guga sagaal dadkii hore ooga soo barakacay fatahaadii elnino waa in aysan ku noqon deegaanadooda inta lagu guda jiro xilli roobeedkan guga baaq soo joodin gabagabadii wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maarinta masiibooyinka waxay baaq u diraysaa dhammaan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanada jubbaland dowladda federaalka dowladda jubbaland deeqbixiyayaasha ganacsatada iyo qurbajoogta inay u diyaargaroobaan caawinta dadka ay saamayso fatahaadahan la sadaalinayo kana warqabaan kuwa ku durufaysan xerooyinka barakacyaasha ee magaalooyinka waaweyn ee jubbaland deggan kuwaasoo qayb ka ahaa dadkii ay saamaysay fatahaadii deertii alnino waxaan ka codsanaynaa dhammaan dadka muslimiinta ah khaasatan kuwa soomaaliyeed ayadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan in loo duceeyo allahna aan weydiisano inuu dhinac naga mariyo masiibooyinka dabiiciga ah masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa ay dadku geystaan soomaaliyana barwaaqo nabadgelyo caafimaad inuu allahna siiyo ayaan ilaah ka baryaynaa ducadaasna maarata muslimiinta waan ka codsanaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin